bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim waad aragtaan saaka halkan waxaanu ka bilaawnay tijaabo aanu ku samaynayno qalabka diiwaangelinta codbixiyayaasha ee hore ogeedeen in uu bilaabmi doono marka weli diiwaangelintii may bilaabmin dadkii u qaaday in diiwaangelintii bilaabantay waa tijaabo waa tijaabo aanu qalabka ku samaynayno oo sidaa og tihiin mushkiladda ku-celcelinta isdiiwaangelinta iyo doorashadaba sida keliyaha aynu kaga baxayna waxaa laisla gartay in ay tahay inaanu samaysano diiwaangelin diiwaangelintaana qof kasta oo muwaadin hal mar uun uu isdiiwaangeliyo si haddaba ku-celcelinta dad kucelina loo qabto ayaa qalabka lagu qabto ama faraha laga dhigaa dadka ama sawirka wejigaa laga qaadaa ama nidaamyo kalea jira ayaanay badan dareysanay waxa deedna laisla gartay maca khubaradii caalamka macaaniga intay halkan joogtay in isha oo wiilka labada indhood oo wiilka laga sawiro ay tahay farsamada ugu fiican ee lagu qaban karayo maaragtay qof inuu ku celceliyo in kale halkaa macnaheed waxa wey marka sawirka wiilka laga qaado haddii uu dhowr jeer galay qalabka marka la geliyo waxa uu sheegayaa in qofkaasi laba jeer galay ad magacyo kale oo kala duwan buu sheegtay da kala duwan buu sheegtay laakiin sawirkii wiilkiisa ayaa soo baxaya hadduu laba jeer galay saddex jeer galay ama shan jeer galay intiiba uu sheegayaa waa qaadatana sawirka waa arkaysa maan umalayaa baasha qofka isha loo gelinayo ee isha laga qaadayo kolkaa qalabkii baa qayb ka mida iminka aynu waddanka aynu keennay oo koobano tijaabada aynu ku samaynayno tijaabada deeto wixii ka soo baxaa haddii aan la yidhaah ayaynu eegaynaa bal sida u qabanayo iyo inaanu qabanaynin oo waa ogtihin odda farsamo inaguma samaysano ee caalamkayna ka soo iibsanaa caalamka kolkaa cid kastoo iibsaabadda way isxayisiisaa oo waxaasuu samaynayaa bay tiraahdaa isxayisiinta baynu iska hubinaynaa in wuxuu sidii laynoo sheegay uu yahay inoo qabanayo oo dantaynu ka lahayn inoo fulinayo in kale taas wixii ka soo baxay aynu deedna qalabka kusoo iibsan doonaa hadhow diiwaangelinta weyn aynu ku gelayno haddii alla yidhaah kolkaa taasaa maanta socotay aanu halkan maaragtay aanu ku tijaabinaynay waxaa nala joogo goobjoog ka ah commishinka waa nagan saddexdan baanu ku joognaa saddex qof oo kaloo naga mida commishinkana waxay joogaan baki degmada baki oo waxaanu go'aaminay laba goobood inaanu ku tijaabino meel hargeyso magaalada ah iyo meel miyiya oo aanu doorannay degmada baki saddex commishinar baa iyaguna xaggaa ku maqan aniguna halkan hargeysaanu joognaa saasaa hawsha nagu socotaa waxaa kaloo goobjoog ka ah oo nala jooga axsaabtii qaranka oo nidaamka nala eegaya maaragtay si ay siduu u soconayo waxaa kaloo noola jooga qolada civic society-ga laydhaah ama maarata ururada bulshada ee madaxa bannaan waxaa kaloo noola jooga qolada akaademiyada laydhaah ee aada u jarista kolkaa intaasaanu saaka halkan kusoo talagallay dadka gelaya waa dad cayiman oo aan dadkao dhan aanaan u furin runtii oo dadweynaha dhan haddaan idhaha kaale oo tijaabiya waa inagu fara badanaysaa oo waynaan maaragtay intaa xamili karaynin kolkaa dad cayiman saddex boqol oo qof oo cayiman oo aanu si gaara hun ugu yeedhnay ayaa maanta gelaya saddexdaa boqol marka la diiwaangeliyo maanta iyo berri iyo saad saddex cisho la diiwaangeliyo maalintiiba boqol baa la diiwaangelinayaa labada cishee dambe waxaa laba boqoloo ka mida dadkaasi ayaa kunuu noqon doona oo soo noqonayo mar labaad kunuu noqonaya si aynu u hubayno in qalabkuu qabanayo ku noqoshada iyo in kale intaas ayaan maanta dee isku wargelinaynaa wax su-aalaha hadda ay weydiisaanoo ku saabsan in diiwaangelinta uun arrinkanuu ku saabsan mooyaane waa anigu iga dhan tahay horta waxaa kale aanu eegeynaa intaa waa sixi doontaane waxaa kale aanu eegeynaa muddada qofka ay ku qaadanaysa maaragtay intuu meesha uu gelayay in kale waxaa la hadhowbay saamayn doontaa kuyugeena iyo nidaamkeeda dadku xitaa siday u arkaan bahalkan halkan loo geliyey in ay maaragtay nerfis ka noqonayaan iyo in kale iyo siday u arkaanna qolaan halkan dhigna oo weydiin doonto qof markuu soo baxo waayahay waad ii sii deynaya su-aalaha
qalabkan markaa qalabkana la eegayaa miya inuu qalabkii saxdaa yahay oo dadna lasoo iibiyo mise waxaa la eegayaa qalabka ugu wanaagsan ee noqon diiwaangelinta geli karaa dadna kadib markaa lasoo iibiyo qalabka ugu wanaagsan baa la eegayaa kani maaha kaanu imika waa dee kuwa aanu saambal usoo qaadannay oonu ku tijaabinayno laakiin waxaa la gelin doonaa dee mashiinka weyn ee qabashada maaragtay kala saaraya markuu qabtayo dadna qalabka ugu habboon aynu doonanayna laakiin noocan maanta aanu hayno khasab naguma aha inaanu isugan iibsanno makaaishu baynu makahaan isticmaalaynaa iyo sawirka qofka labadaasaynu isticmaalayna waa maxay fursadda labaad eed u haysataan haddii suuragalba uu noqon waayo qalabkiila waa technology uuba idiin soo saari waayo sideebaad ugu babaacdhigi kartaan doorashooyinka soo socda ila wax walba way dhici karayaan waxaanu rajaynaynaa in uu shaqayn doono kolleyba qalabada kale waa wanaagsan mogta kolkaa waxaanu rajaynaa inuu aad iyo aad ugu shaqayn doono kolleyba kale ma haysataan fursad kale ood ku bedelantaan may jirtaan talagal kale mal jiraa haddii qalabku shaqayn waayaba
mar odhankeedna wuu shaqayn waaya moogta waxaa laga yaaba waktiga uu qaadanaya in in ay dee kala duwanaadaan qalabyada laakiin talagalkana waxa wey inuu shaqeeyo wey waa inuu shaqeeyo fursad kale oo aynu ku helaynaa diiwaangelin oo qalabkaas u shaqeeyo mooyaane dee ma taalo waa inuu shaqeeyaa wey saddex boqoloo qof